Maamulka degmada Buulaburte oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa garoonka diyaaradaha degmada Buulaburte ka bilaabay olole isku tashi ah oo lagu carro buuxinayo meelaha godadka ah ee garoonka. Intii uu socday ololahan ayaa waxaa garoonka laga qabtay shaqooyin la taaban karo iyadoo dhinaca run-weydka ay bulshada iyo maamulka xoogga saareen maadaama ay cabasho badan ka muujiyeen diyaaradaha. Guddoomiyaha degmada Buulaburte Xasan Maxamed Cabdi iyo duqa degmada Buulaburte Saadaam Cabdi Iidow ayaa shacabka degmada ugu baaqay inay isku tashi ku dhistaan magaalada.
saakay waxaa ka howl bilownay garoonka degmada buulaburte oo runtii saaka shaqo xoogle ka socoto waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada buulaburte ay ka kooban tahay sidoo kale waxaa ka shaqaynaya gaadiid ku dhow ilaa soddon gawaari oo carrada noo rogi haysa waxaa runtii annaga mar walbaba ka shaqaynaynaa maamulka degmada buulaburte sidii garoonkaas gacan ku hayntiisa loo joogtay lahay si uunan faraha uga bixin waxaan rabnaa hadda sidii hore ma ahanoo isbeddel fiican oo muuqda yimid garoonkaas waxbaa laga qabtay qof kasta oo damqasho u leh oo ka naxaya garoonkaas degmada buulaburte waa argyaa sida u yaallo maantii wax looga sheekeeya ma dhammo wax baan ka qabanaynaa isbeddelaan u keenaynaa horumarintaan diyaar u nahay dalkiin la yidhaha dhallinyara loo wada dhiibo haddana wax looma qaban la yidhaha labada la iskuma heli karo waxaan rabnaa wakhti kasta oo nooga baxa nooga baxe garoonkaas oo isbeddel leh Qaar ka mid ah shacabkii ka qayb qaadanaya ololahan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu horumarinayo magaalada.
maanta waxaan ku sugannahay eelaboorka degmada buuliburta ee gobolka hiiraan sidaa arkaysaan waxaa ka imaanay xaafadaha ku yaalla magaalada buuliburta ee gobolka hiiraan dhallinyaradii magaalada buuliburta ka tirsanad ayaa nahnay waxaa maanta oo iska caabin ku samaynaynaa eelaboorka sidaa micnaha oo waxqabadkiisa oo zaa'id nooga noqon lahay maamulkii iyo ciidankii iyo kulli maanta waa u wada simannahay sidaa eelaboorka u dhisa lahaynay reer buuliburtow degmadan buuliburta idinkaa iska leh min qurbajoog min ganacsado midka degmada ka ganacsado iyo midka gobolka ganacsado iyo midka caasimadda ganacsado imin reer buuliburtow inaan isku tashanno raaweyga diyaaradda maalin walba degmada buuliburtow hasha isoo dhaqaalo ka soo gasho waa eelaboorka maamulka ee ka fiirsan canshuur mushaar ma qaataan waxba ay qaataan male eelaboorkana wuxuu kasoo ahad ka ahad imin reer buuliburtow inaan annaga isku tashanno raaweygaas haddaa isku tagno waan samaysan karnaa inaan ka dhigano shamiito